aad baad u mahadsan tahay haashim war haddana soo gaaray ayaa waxa uu sheegayaa in askar ka mid ah dowladda federaalk oo firxad ah ay gaareen degmada afgooye dad goobjoogayaal ah oo aan la xiriirnay ayaa waxa ay inoo sheegeen in ay arkeen ku dhowaad toddoba askari oo qoryo la-aan ah oo laba ka mid ah ay jiidayaan askari dhaawac ah oo uu dhiig badani ka socdo haashim sidaba aan horay ugu tabinnay dhagaystayaasheenna dagaalkii saakay ka dhacay sabiib askarta dowladda federaalk ee ku sugnayd halkaa ayaan wax gurmad ah helin iyadoo weliba gaari ka soo ambabaxay ali yaasir oo ay saarnaayeen askarta dowladda federaalk oo doonayay inay gaaraan saaxiibadooda lagu feenanayo sabiib ee ay soo weerareen militariga al-shabaab ayaa iyagana qarax lala haleelay taas oo ka dhigan in khasaare hor leh soo gaaro dowladda federaalk haashim wuxuu kusoo kordhaa dagaalkan dhagaystayaasheenna dib ayaan ugu soo gudbin doonaa inta ay tabintan tooska ah socoto insha allah